allah u naxariistee waxaa shalay dalka yemen ku geeriyooday ciyaaryahankii xulka kubadda cagta ee qaranka soomaaliya iyo weliba kooxdii horseed siciid ducaale siciid ducaale ayaa u geeriyooday xanuun in muddo ah hayey haddaba xuseen xaaji axmed danjiraha soomaaliya dalka south suudan horeyna usoo ahaa qunsulkii soomaaliya ee dalka yemen halkaasoo siciid ducaale ay isku yaqaaneen ayaan ka waraystay geerida marxuumka danjire xuseen waxa uu marka hore ku bilaabayaa taariikhdii sports ee allah u naxariistee siciid ducaale bismillahi raxmaan raxiim marka hore anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya adinka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiiba waxaan u dirayaa tacsi waxaan ilaahay ka baryayaa in jannada ilaahay ka waraabiyo siciid ducaale waxaan filayaa in in badan oo soomaaliya ay ka dheregsan tahay gaar ahaan intii qaangaarka ahayd xilligii uu burburka dhacayay inay wada yaqaanaan lana helayo dad badan oo aniga iga fara dhuudhuuban laakiin waa nin taariikhdiisa meelo badan ka soo ciyaaray imaaraadkuu ka soo ciyaaray zamaaligii masaariduu ka soo ciyaaray kadib horseed buu ka ciyaaray bilowgiisii hore markuu iskuulka dhiganayay ilaa uu iskuulka ka dhammaynayo muddo naadi al xuseyni laydhaha uu kusoo bilaabay oo uu ciyaartoy caana kusoo noqday oo uu baal dahaba uga qoran yahay cadan marka ree horseed iyo kullu way wada yaqaanaan siciid ducaale wuxuu ahaa iyo dowr kaalintii uu ku lahaa ciyaarihii africa iyo ciyaarihii naadigii horseed oo mar walba qaadan jiray isagii l l b b ay ku tartami jireen xulka qaranka waan gartay goormaad baratay allah u naxariistee siciid ducaale wallahi allah u naxariistay siciid ducaale waxaan bartay kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii markii cadan laii soo bedelay ayaan bartay si kedisa ayaan ku bartay isaga iyo nin la dhihi jiray cali muxsin muresi oo tababare horseed mar u ahaan jiray oo yemeni ahaa oo meel baar oo xeebta goldamoor meel layidhaha cadan ku taalla fadhiya ayaanoo markii ugu horreysay baarkaas soo galay baan arkay labada nina cadcadee af soomaaliga ku sheekaysanaysa markaasaan faduul ahaan ugu soo leexda ku yidhi war maxaa haydeen dadkiinaan cadcadee af soomaaliga ku sheekaysanaya markaasay isukay sheegeen bal fariisaan iskaa baree adiguna maxaa tahay marka markay ugu horreysay halkaasaan ka bartay ka bacdi maalintaa sheeko dheer baa labadoodin dhex martay oo taariikh iyo iswaraysi ugu horeeyo ka bacdina xafladaha iyo tacsiyadaha iyo farax iyo naxdin labaduba ee ree cadmeedka waa isugu imaan jirtay waan gartay marka goormuu ka soo noqday soomaaliya markii uu naadiga horseed ku biiray
saciid wuxuu ka soo noqday soomaaliya aniga markaasaan siddeetan iyo sagaalkii cadan tegayo cadan buu joogaa kadib wuu maqlay dagaaladii soomaaliya inay aad u socdaan wuxuu islahaa bal intay dagaaladan kaa dhammaanayaan sug cadan buu iska sii joogay kadibna markii burburkii waddankii oo dhanba ka dhacay ayuu cadantiisii si rasmi a u degay oo uu shaqo iyo uu howlihiisii galay oo dukumentigiisii cadaniga ahaa ee hore uu soo ceshaday yemeninimada ahaa ka bacdina laakiin xiriirkiisii iyo ku dhex jirkii dadka soomaaliyeed ee cadan ku nool iyo ka warqabkii soomaaliya weligii kama bixin mar walboon is aragno wuxuu dhihi jiray warraawey dadkii aan wada ciyaari jiray dad badan oo ciiddaa ka badan ayuu waraysan jiray xaggay ku dambeeyeen war maxaa ka haysaa marka nin aad u furfuran buu ahaa oo hadal gaaban laakiin markii dambe naadi la yidhaaho atilaal ayuu tababaro ka noqday oo muddo dheer tababaro u ahaa oo cadan ku yaala oo naadiga koobabka u qaadaba ah yeman iyo cadanba ayuu muddo dheer tababaro u ahaa uu caan ku sii noqday markuu ciyaartooynimo caan ku noqday ayuu haddana tababaronimo caan ku noqday iskuul magaalada cadan ku yaallo caanana macallin iyo maamuluu ka soo noqday marka nin aad loo yaqaanu ahaa oo dadkao dhan wada ixtiraamaan waan gartay markaa bal meesha uu ku dhashay iyo qoyskiisu hadduu xaas lahaa iyo carruur lahaa dad wax ka garanaysa ha saciid wuxuu ku dhashay magaalada cadan gaar ahaan xaafadda kareeter kun sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii hooyadiis iyo aabbihiis gurigii ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay oo reecadme soomaali labaduba reecadmeed aha ahaa kadib wuxuu guursaday gabar carabiyada oo reecadmeeda intay caruur u dhashay ma xasuusta runtii laakiin waxbay u dhashay si fiican baan u aqaanay reer buu ka dhashay la yaqaano oo cadanna caan ka ahaa waan gartay marna soomaaliya ma ku noqday intaad og tahay kuma noqon soomaaliya kuma noqon laakiin xiriir buu la lahaa saaxiibadiisoo dhan baa soo noqday maxamuud kilarka cadan bay wada joogi jireen iyo sanca wuu soo noqday xamar buu ku soo noqday cabdilatiif oo labadooduba hersaad u wada ciyaari jireen wuu soo noqday saddex sana ka hor maruu xanuunsaday ayaa labadaa ciyaartooyga wada ciyaari jireen oo horseed ku wada jireen iyo aniga xamar isku aragnay waan la hadalnay isagoo isbitaal ku jira qabanqaabinay markuu ka soo baxo isbitaalka inaan xamar keenno oo xataa meeshuu degi lahaa iyo waan diyaarinay wuu naga aqbalay isagana aad buu u danaynayay inuu arko xamar oo dagaaladii ka baxday oo nabaddeedii soo noqonayso runtii muddo ka bacdi saan diyaar ugu ahayne waktigu soo baxay aan ka sugaynay ayuunba hal mar wuxuu yidhi waa maantaan dhoofaya waxaan u socdaa qaahira oon caafimaadkayga kusoo dhammaystiraya qaahiruu muddo soo joogo oo caafimaadkii kusoo dhammaystirtay weliba uu casuumado u sameeyey naadigii zamalig uu horey u ciyaari jiray ka bacdina markuu sanad ku maqnaa qaahira cadantii uu ku soo noqday laakiin fikraddii ahayd inuu mar xamar yimaado kama ayna bixin way ku jirtay mar walba waan gartay ugu dambayntii ma la aasay amase goorma ayaa la aasaya saciid saciid ducaale maantaa la aasay oo lagu aasay magaalada cadan haddii telefishinada cadan aad daawon lahaydeen waxaa ogaan lahaydeen qiimaha uu dadka reer cadmeedkaa iyo soomaalida cadan joogta kulligood siday u danaynayeen oo ay u tixgelin jireen waxaad is leedahay ma ninka qofka dhintay ee la aasayo ma madaxweyna ummaddii cadan ku noolayd wax ka haray ma jirin maanta marka maanta cadan lagu aasay allah u naxariisto telefishinada iyo cadan ku yaala iyo jaraa'idka iyo websaytyadooda carabta kulligood waxay qorayaan tacsida wasiirada ilaa madaxweynaha u tacsiinayey sida innaga uu noogu yahay halyey qaran oo isboortiga soomaaliya ah ayay reecadmeedkana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay halyey qaran oo reecadmeeda marka saas darteed bay u tixgelinayeen kaasi waxa uu ahaa xuseen xaaji axmed danjiraha soomaaliya dalka south sudan oo iga warramayey taariikhdii allah u naxariistee ciyaaryahankii hore ee soomaaliya siciid ducaale